بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيخ wuxuu yidhi marka cibaarada la sii maaragtay tifatiro oo cibaadada macnaha aan rabna inaan tacriifinno wuxuu leeyahay waa in la yidhaahdaa khuduucun ikhtiyaariyun yutlabu bihi nafcun haybiyun yani isdullayn khiyaarka qofka ku imaanaysa oo aan qasab ku imaanin laguna doonaayo isdullayntaas nacfi qarsoon haddii la sii fasiro macnaha waxaa laga wadaa sida caadada ahu ay tahay in lagu raadiyo nacfi qarsoon waa isku mid kalamana duwana in qofkii isdullaynayey uu si maaragtay dhab ah u dalbaayo wax oo ay xaqiiqo ka tahay oo uu ictiqaadsan yahay ama uu malaynaayo ama ay la tahay in isdulleyntaasu ay gaarsiinayso nacfigaas qarsoon oo marka arintaas yani doonistaas iyo raadintaas ay tahay si ficli ah oo waaqici ah ama yani si xukmi ah oo qofkii maaragtay isdulaynayey uu doonaayo maaragtay sidii qof doonayo xukunkeeda oo kale uu yahay oo yani sida caadadaha ay tahay ficilkaas lagu yaqaano in lagu raadsado nacfi qarsoon sida in qof uu sanam u sujuudo oo kale marka uu marka isdullaynayana ay cinaad ka tahay ama uu ka cabsanayo dhib aan gaarsiisnayn yani darajadii ikraaha lagu magacaabi jiray ama uu saa u samaynayo uu sanamka ugu sujuudayo isagoo qof maaragtay mujaamalaynaya amase isagoo damac uu ka hayo nacfi adduun sida qof la yidhi oo kale intaasoo milyan oo dollar baa maalan lagu siinaya ee sanamkan u sujuud amase sanamka ugu sujuudaya ciyaar ciyaar iyadoo ay ka tahay iyo dheeldheel sheikhu marku wuxuu leeyahay tacriiftaasi ama qeexidaasi cibaadada aan qeexnay waa cibaado cibaado ma tahay si ahaanteeda marka loo fiiriyo haddii la doonayo buu leeyahay marka in la qeexo cibaadadii alle u gaarka ahayd waxaa la leeyahay khuduucun ikhtiyaariyun yutlabu bihi nafcun haybiyun bisulطaan waa in xujo loo haysto khuduucaas isdullayntaas waa inaad xujo u haysato ama haddii la rabo in cibaadadii alle waxaan ahayn la caabudayay la tacriifiyo la qeexo waxaa lagu darayaa tacriifka laftiisa bikayri sulطaanin yani qof isdullaynaya xujo la-aan kadib marka ilaahay wuxuu ku fasiray kan la caabudo qofkii wax caabuda ilaah buu ka dhigtay yuusanaba sheeganin yuusaba sheeganin inuu cibaadadii mudan yahay haddiiba uu caabuday macnaheedu waa waa waa uu caabuday ilaah buu ka dhigtay qofkii marka sheegta in kaas uu caabudayo ama yuusan caabudin hadduu doone eh ee yiraahda hebel cibaadadu mudan yahay waa uu caabuday sheegashadaas buu ku caabudayba sidoo kale qofkii wax u suga inuu leeyahay maamul madax bannaan oo abuurid iyo arsaaqid iyo wixii labadaa la mid ah qofkii duul kale u suga isaguna sidoo kale waa uu caabuday maxaa yeelay maamulka noocaas oo kale ah waa midka lagu mutaysto cibaadada sidoo kale qofkii wax u suga inuu shafiicayo iyadoo aan loo idmin ousan idanba u baahnayn oo shafaacadiisaba aan la soo celin karin qofka saa ictiqaadiya sidoo kale waa uu caabuday marka wuxuu ku leeyahay duuduub ahaan isdullayn alle waxaana in laysu dulleeyo iyadoo lagu doonaayo nacfi qarsoon haddii xujo alla xaggiis laga haysto waa cibaado alle la caabuday alla wuxuu yidhi man yutic rasuula faqad ataaca allah suuratu nisa ayaddii ku jirtay qofkii rasuulka ateeca sal alla alay slam alluu ateecay marka rasuulkaasuu ateecay macnaha wuu caabuday la dhihi maayo sababtoo xujo u haysta ateecidaas haddiise aan xujo loo haysanin waa cibaada ligayr illahi ba arrintu noqonaysaa hadalkii ahlucilmigu sheegay oo arrimahaas xoojinayay wuxuu ku xijisiiyey oo uu ka hadlay shiikhu waxaan la yidhaahdo joogsiga ama yani istaagid qof loo istaago wuxuu leeyahay istaagu wuxuu ka agadhow yahay sujuudi xagga macnaha marka istaagga kii bannaanaa qofka loo joogsanayay loo soo joogsanayay iyo wixii aan bannaanayn buu shiikhu ka hadlay wuxuuna yidhi qof yacni bannaanka ka yimid oo aada u istaagtay inaad istiqbaasho aada qaabishood ka hortagto iyo soo dhoweyn la mid maaha istaagid qofkii loo istaago iyadoo dantu ay tahay in la weyneeyo oo lagu weyneynayo yani istaagga loo soo istaagay waxayna arrintaas shabahaysaa istaagii dadku ay u istaagayeen alle salaada dhexdiisa salaada dhexdeeda kadib fasal kaloo dheer buu qabtay uga sheekaynaayo ducada wax la yidhaahdo baryada tuugmada wuxuu sheegay in waxa ku qasbay inuu ku dheeraado ilaa iyo siddeetan iyo mindhaa dhowr sabxoyuu ka qoray oo makhduudka ah uu ku dheeraaday waxa igu qasbay buu leeyahay inaan ku dheeraado fasalkan waa wax aan la kulmay uu leeyahay oo ah isbaraambarka dadka maarata mufasiriinta qur-aanka fasira iyo culammada kaleba fasiraadda ducada iyo yacni in fasiraad loo helo inay noqoto marka qaarkood shirki oo alle keyrkiis la caabuday wuxuu leeyahay shiikhu ahluluqadu waxay isku waafaqeen in ducada asalkeedu uu yahay yeerid aslu ducaa annidaa aayada fara badan buu sheegay oo faa-iideynaya in ducada aayadahaas ku jirtaa oo lafdigaasu uu yahay macnihiisu weydiin iyo kaalmo weydiisasho gaarahaan aayadaha maaragtay istijaabada ay ku jirto in aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadu amhaalukum fadcuuhum falyastajiibuu lakum maalan iyo aayadaha lamid ah kadib marka cunwaan buu sameeyey shiikhu oo axkaamta yani wax weydiisashada iyo dalabku ay usii kala qayqaybsanto uu ku sheegayo iyo dalabku goormuu duca noqonayo goormuu duca noqonaya wuxuu caddeeyey shiikhu in qof nool oo kula jooga la weydiisto wax aanu awoodin sidoo kale dadkii dhintay iyo dadkii kaa maqnaa wax la weydiisto wax yarba ha noqdaane waa shirki billaahi buu leeyahay cibaadada allo wax kale lala weydiiyo tawasulkii marka shiikhuu ka sheekeeyey xadiidkii marka tawasulka maaragtay sheegayay buu sheegay abu jacfar alkhatmi maaragtay uu ku jiray sanadkiisa marka saana la tafaraday buu leeyahay waa xadiid minaarat nin indhoolaa wuu leeyahay marka abu umaama ibnu sahl ibnu xunayf iyo adeerkiisa cusmaan ibnu xunayf wax ka wariyey oo waxaa kaloo maaragtay laga wariyey camaar ibnu khusayma ibnu thaabit can cusmaan ibnu xunayf in nin indhoolaa uu rasuulku u yimid sal alla alay sl markaasuu yii rasuulka allow alla ii bari inaan la caafiyo u fiirsayaa alla ii bari buu ku bilowday xadiidku adcu llaha an yucaafiyanii alla ii bari inuu caafiyo markaasuu yidhi haddii aad doonto dib baan kuugu dhigaa taasaa aakhiradaada u wanaagsan haddii aad doontana alla waan kuu baryaa markaasuu yidhi maya ee alla ii bari markaasuu wuxuu yidhi weysayso laba ragcana duko ducadana maarata alla ku bari allahuma innii asaluka wa atawajahu ilayka binabiyika muxamedin nabiyi raxmati yaa maxamed allow waxaan ku weydiisanaya oo aan kuugu maaragtay soo jeesanaya kuugu tawajuhaya nabigaada maxamed ah nabigii naxariista يا محمد محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي فتقضي فتقضى لي وتشفعني فيه أو فتقضي لي وتشفعني فيه وتشفعه في معنى الدعاء يعني حاجتي لي يعني أوفيه وتشفعني فيه أنا أنا الدعاء أقبشه سيو يقول شفيعه أصلا الدعاء أقبشه شفيعي أقبشه ويدعينا نك سيو سمي وأنا معاف ماذا إمام أحمد بقول حديث كاس وريي eyrkiisba marka tushafficunii fii marka uu leey waa maxay allow adaan waxaan ku weydiisanayaa inaad ajiibto oo aada yeesho ducadii rasuulka sal lla ly slam ee uu ii duceeyey fastajib ducaai haadaa adoo yidhi oo kale lamid taha marka ducadii rasuulka ducadii ninka uu marka alla weydiisanayey oo uu weydiinayay in alle uu rasuulka sl ducadiis u ajiibo yuu shafaaco ka dhigay marka waa arrin mushaakala lagu sheego haddii yaa muxamed marka uu rasuulkii isagoo la jooga sal alla alay waslam uu yaa muxamed ku dhawaaqayna haddii qofkii marka mukhaalifka ahaa wax xujaa uguma sugno haddii uu baray inuu maaragtay isagoo ka fog ducada ku ducaystana oo rasuulka sal uusan maqlaynin siyaaqii uu ducadu maaragtay ku soo arooray yaa maaragtay wuxuu tusinayaa inaan laga wadin in rasuulka sal warkaa la maqashiinayo arrintu ay majaaz tahay buu leeyahay sheekhu majaazkuna hadda qariin u baahan yahay wax walba layskama sheegan karo majaaz layskama dhihi kare qariinada arrintaa ku tusinaysa iyo daliilka ku tusinaya arrintaa waa maxay in matnigii ducada aanuba ku jirinba wax rasuulka sal sl weydiisanayo marka waxaad mudda asalkii macnaha inuu yahay allahuma inii atawajahu ilayka bimuxamedin fii xaajatii nebi maxamed baan maaragtay kuugu soo jeesanayaa xaajadaydan marka yani waxaa muuqanaysa inuu macnaha u arko khitaabka uu isaga ka uga leexday inuu rasuulka sala allahu alay wasalama macnaha khitaabka ugu leexday inuu rasuulka sal slam xaadirsanaayo fadliga rasuulka sal iyo karaamadii uu allo ku lahaa uu marka iska dhigaya sida inuu hortiisa joogo oo kaleba marka taasaana lagu xambaaraya uu leeyahy majaaskaas wixii la wariyey in cuhmaan ibnu xunayf uu nin kale uu baray ducadan lafteeda oo haddii ansaxdo marka ducadii cumaan xunayf laga wariyey kuma jirtaba in rasulka sal wa la weydiista xoola isii ma dhihin ilmo isii ma dhihin caafimaad isii ma dhihin waxba ma aanu weydiisan ee waxa wax la weydiisanayo waa alle marka sheekhu maadaama uu ducada ka hadlaayey saasuu marka tawasulka u soo galayoo tawasulku marka ducada xoogaa waa ka duwan yaha buu leeyahay culamada qaarkoodna waxay yidhahan xadiidka maaragtay waa saxiix bay leeyihiin laakiin waxay ku fasirayaan in ducadii rasuulka sala allahu calayh wasalama uu ku tawasulay ninkaanu ee daatadii rasuulka sal uusan ku tawasulin waxayna u soo daliilsadeen xadiidkii bukhaari uu wariyey anas ibni maalik saxaabiga ahaa laga wariyey radi allahu canhu in cumar ibnu khadaab markii ay abaaru ku dhacdo uu cabaas ibnu cabdilmualib yani weydiin jiray inuu roobdoon u weydiiyo markaasuu cumar wuxuu dhihi jiray allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyina fatasqina wainaa natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqina waxaan kuugu tawasuli jirnay nabigeenna salawatullah slam markii uu noolaa markaasaad na waraabin jirtay haddana waxaan kuugu tawasulaynaa adeerkii rasuulka sal slam ee na waraabi allow marka wuxuu yidhi fayusqawna markaasaa roobkii u da'aa marka yani culammadii marka ku xambaar xadiidkan inuu saxiix yahay ku xambaaray oo ducada ku fasir waxay leeyihiin waxaa laga wadaa tawasul ducaahi baa laga wadaa maxaa yeelay cumar alkhadaab marka uu cabaas ducaynaayo iyuu saas marka dhihi jiro ku hadli jira oo inaan tawasul ilayka binabiyina marka uu leeyahay waxaa ka muuqanaysa in macnuhu uu yahay nabigeennii waa dhintay salawatullahi wasalaamu calayh mana kuwa tawasuli karno marka saa darteed waxaan kuugu tawasulaynaa adeerkii rasuulka sala allahu alay wasalam wixii marka lagu waayey dhimashadii rasuulka sal alla alay wasalam maaha daatadii rasuulkaa tagtay maaha moog tahay ee waa inaanu alla u baryaynin xaajadaas dantaas ay lahayn markaas marka waxaa sugnaatay in tawasulka lagu tawasulayaa ay tahay ducadiisii rasuulka maaragtay ducadiisii markaas sababto markuu dhintay waxaa loo leexday cabaas baa loo leexday oo haddii tawasulku uu yahay lagu tawasulayo daatadii rasuulka sal ama karaamada uu alle ku leeyahay ama guud ahaan ducadii uu ummadda u duceeyey dhimashadii uu rasuulku dhintay sal alla alay slam arrintaas lagu weyn maayo saa darteed sidoo kale haddii ay bannaanaan lahayd in maaragtay rasuulka sal alla lay slam duca iyo shafaaco la weydiisto markuu dhinto kadib dhimashadiisii arrinkaas laguma waayeen oo saxaabadu duca iyo shafaacaba way weydiisan lahayeen rasuulka sal markaas ku tawasuli lahaayeen marka markuu dhintay kadib alla ii bari iyo ii shafeec iyo toona dhihi maysid mana banaana marka warka cumar bn khadaab waxaa laga fahmaya oo uu ku cad yahay yaa laga fahmaya aan la dhihina wuxuu daahir ku yahay in tawasulkii rasuulka sal sl lagu tawasulaayey la waayey markii maaragta uu dhintay rasuulka sal alla alay slam yani ducadii lagu tawasulayay in la waayey marka rasuulka sal alla alay wasalam yani dhimashadiisi lagu waayey warkaasna wuxuu ka sheegaya cumar saxaabadii oo kulansan oo isu wada yimid oo roobdoon isugu soo baxay marka marka maadaama saxaabada isla wada joogaan wax inkirana aanay jirin culamada qaarkood waxay u ictibaariyaan arrintaas way ka soo qaadaan inay ijmaac tahay على كل حال أنا وحبا كل إيران انتاس دعادي ومركا فصل كدعادي وكجرة شيخو وحو ليه مركا وحو كجواب أحاديثي آثار يسود للإسلام دادك له دادك دينتا وحبا مقلان أو دادك الله الله وركا أسو جيدي وي مقلان مركا وحو ليه شيخو من قاس الأموات على الأحياء فهو كمن قاس الملائكة على البشر dadkii dhintay qofkii uga qiyaas qaata dadkii noolaa oo yiraahdo dadka dhintay waxay la mid yihiin dadkii noolaa wuxuu noqonayaa qof malaa'igtii basharkoo kale la mid yihiin yiraahdo xagga maaragtay awoodda iyo wax la mid ah shiikhu marka wuxuu leeyahay haddii dadka dhintay arwaaxdooda iyo ruuxdooda ay ku tasarufi lahayd adduunkan sida ay jeceshahay adduunku waaba fasaadi lahaaba fitnaana ka dhexdhici lahayd arwaaxda ilaan maaragtay ruux ruuxyadii ka mid ayaa waxay doonaysaa inay mid u nuskhayso oo saaxiibkeeda ruuxdii kalena mid kale rabtaa inay u gargaarto markaasaa la dagaalamayo fitna ka dhicileed adduunku baabi'i lahaaba marka waxaas waxba kama jiraan shiikhu wuxuu leeyahay haddii aan laga helaynin wax faa'iide ah iska dhaafidda la iska dhaafaayo waxaa la yidhi waa shirki oo culamada qaarkood ay shirki ku sheegeen haddii aan laga faa'iidaynin ilaa in uu naga xirmaayo albaabka iskhilaafka ee ummaddan u dhaxeeya inuu naga xirmaayo ma wax kale haddaan laga faa'iidayn arrintaas waxay noqon lahayd wax alle loogu dhowaado waxyaabaha ugu waaweyn marka in khilaafkiina laga dhaafo oo wixii waa shirki la yidhi faraha laga qaado faa'iidadaas weyn baa ku jirta fasal marka gaaru haddana shiikhu wuxuu u qabtay shubahooyinka dadka mushrikiinta ay soo daliilsadaan noocii doonaan ha ahaadaane markaasuu si fiican uga jawaabay oo kuwa asnaamta caabuda shubhooyinkoodii buu ka hadlay kuwa dadka noolnool caabuda buu shubhooyinkoodii ka hadlay nasaaradii buu ka hadlay shiikhu cibaadada ay caabudaan geedkan macatabka ah oo saliibka ah shubhadii nasaarada yahuudda ee axbaarta iyo ruubaanta ku saabsanayd buu shiikhu ka jawaabay kuwa malaa'igta caabuda shubhooyinkoodii buu ka hadlay shubhooyinkaas dhammaantood waa uu ka wada jawaabay shiikhu kadib marka fasal buu sameeyey xujada iyo sultaanka kala bixin kara waxa cibaado alla u ah iyo waxa maaragtay alle heyrkiis cibaado u ah marka cibaadada alle iyo cibaadada alle heyrkiis waxay ku kala duwan yihiin waa xujada cibaado kasta oo qofku uu haysto xujo alle xaggiisa waa cibaado alle la caabudaayo cibaado kasta oo aan saas ahayna waa cibaado alle heyrkiis la caabudaayo sultaankana maxaa laga wadaa waa xujada xujadu waxay noqon kartaa mid yaqiina iyo mid maaragta mala ah adiladii buu markaas noocyadeedii ka hadlay wuxuu ku leeyahy laa ilaha illa allah inay arrinta agtaada qaci ay ka noqoto yaqiin ay ka noqoto waa inaad saddex arrimood ogolaato agtaada maqduuc ay ka yihiin midda koowaad waa maxay adduunkan wax maamula oo si madax bannaan u maamula oo tadbiiriya oon allah ahayn inaanu jirin waa inaad rumaysaa kan labaadna waa maxay waa inay agtaada ka go-an tahay ku cibaadada mudan inaanu jirin allah moogiye tan saddexaadna waa maxay inaad cilmi u leedahay cibaadada xaqiiqadeeda iyo dhab ahaanteeda wuxuu sheekhu sheegay in haddii diin laga dhigto waxaan daliil loo haynin ama daliil baatila loo daliilsanayo arrinkaas uu shirki noqonayo lagana soo reebmaayo arrinkaas ninkii mubtadica ahaa ee xujadu ay ku quntay ee haddana marka inuu ka diin dhigto bidcadii kusii madax taaga shaatibi buu ka soo naqliyey wadaadkii alictisaam iska lahaa oo bidaca ka qoray kitaabkaas weyn yuu maarata war arrintaas uu ku caddaynaayo uu ka soo maaragtay naqliyey oo ninka mubtadica ah warkiisa waxa ka dhalanaya ee ficilkiisaba kadib haddana wuxuu naqli dheer ka soo naqliyey kitaabu saarim ilmasuul kitaabka la yidhaahdo oo uu ku caddeeyey qofkii rasuulka sala alla alay slam ku been abuurta xaalkiisu sida uu yahay iyo culamada qaarkood inay yidhahdeen diinku uga baxaaba arrintaas qur-aankuna gaalnimada wuxuu u qaybiyaa buu leeyahay laba qaybood in alla lagu been abuurto iyo in aayadihiisa la beeniyo beenintu waxay noqon kartaa wax xagga erayada oo afka ka soo baxa sidii qofki yidhaahdo oo kale alla salaada duhurka dadka kuma waajibin salaada duhurna waa dukana ama wixii waxay noqon karaan ku gaaloobaya qofka ficil bay noqon karaan qofkii musxafkii maaragtay qur-aanka qashin qub ku tuura meel qashina sidoo kale wixii lagu gaaloobaya waxay noqon karaan ictiqaad ama takdiibku wuxuu noqon karaa ictiqaad waa sidii qofkii ictiqaadiyoo kale in alla salaada duhurka aanu dadka ku waajib yeelinba waxaa dhici karta in dhawaq iyo ficil iyo ictiqaad intaba takdiibku u noqdo aba laba ka mida haddana fasal kale uu gaar uga yeelay alacdaar wax la yidhaahdo qofka jahliga looga cudur daaraayo iyo gefka iyo ta'wiilka yuu ka hadlay cudurdaarkuna wuxuu yidhi wuxuu ku wareegsanayaa oo qofku marka jahli baa looga cudurdaaraya la leeyahay waa in taqsiir uusan agtiisa uusan ka jirin wuxuu yidhi shiikhu qofkii islaanka diin ahaan uu raalli noqdo si duuduubaba ha ahaatee asalku waa maxay waa inuu macduur yahay gefka ka dhaca iyo qaladka ka dhaca qofkiisa aan islaamkaba soo gelin oo islaamka diin ahaan uu raalli noqonin asalku wuxuu yahay inaanu cudurdaar lahayn labadoodana mid ka baxaya ma jira asalkaas ilaa xujo cad ma ogi rasuulku sal allahu alay wasalam qofkii soo islaama wuxuu ku xukumi jira inuu islaamkiisa ku sugan yahay marka qaarkood haba kasoo muuqatee wax taas khilaafsan haddii arrinkiisu aanu aada u cadaanan gaalnimadiisu aanay cadaanin shiikhu marka baab yuu wuxuu marka u guntay arrimo ay shareecada kusoo aroortay inay shirki tahay oo dadka qaarkood ka ishkaal galay sida shirki loogu fasiraayo ama loogu dabaqaayo marka gogol dhig buu marka sameeyey oo wuxuu ka hadlay in marka la leeyahy waxaan waxaasi sabab u yihiin ama ay calaamo u yihiin ku tusinayaan mararka qaarkood waxaa dhici karta sheegashadaas aad sheeganaysa inay tadayun noqoto aad alle ugu dhowaanayso oo qofku uu ictiqaadsan yahay wax arrin qeybi oo qarsoon mararka qaarkoodna wixii tadayun ma aha waa wax arrin caadiya u noqonaya oo dareenka caadiga ahay iyo dadkii wixii awoodda u lahaayeen wax noocaas oo kale ah kadib shiikhu wuxuu ka hadlay waxaan la yidhaahdo baasaysiga wuxuu keenay axaadiistii tusinaysay in maaragtay diyaaradu ay shirki tahay marka oo waxaa ka mid ahaa xadiidkii ibnu mascuud uu wariyey addiyaaratu min ashirki buu yidhi waxaan baasaysiga la yidhaahdo oo shimbirahaas iyo waxaasoo kale markay dhinaca maaragtay bidix u socdaan oo kale iyo yay baasaysan jireen markaas waxay samayn jireen ka joogsan jireen markaasuu rasuulku wuxuu leeyahay addiyaaratu min ashirki buu leeyahay xadiidkaa marka tirmidi baa wariyey abu daawuudna marka waa wariyey lafdigiisuna wuxuu ahaa aطiyaratu shirkun aطiyaratu shirkun wamaa mina ila yani annaga naga mid maaha ilaa yani qof oo maaragtay ay yani diyarada dadku isaga dhacdhac walaakin allah yudiibu bitawakul allase wuxuu ku baabi'iyaa alla tala saarasho marka yani munaasab ma aha qofku inuu yidhaahdo shimbirkan baa sabab ama calaamo u ah wax wanaaga ama maaragtay xumaana shaqadiis maaha shimbirka waxaas marka in malaha noocaas oo kalea lagu camal falo waa laxni shiikha marka marka rasuulka sal slm lagu yidhi niman maaragtay kuhaanta u yimaado kitaab gaabaleel ku yimaada jira markaasu wuxuu yidhi falaa ta'tiim niyo adugu ha u tegin wuxuu yidhi waxaa jira dad baasaysi sameeya oo shimbirihii waxaas oo kale maaragtay baasaysta siday u socdaan wuxuu yidhi daaka shayun yajiduunahu fii suduurin falaa yasudannahu waa wax qalbiga ka xoga ama ka soo gale eh yaanu ka celinin wixii ay samayn lahaayeen marka marka malaha noocaas oo kalea taayurka yani qofkii taayurka samaynaya ama baasaysiga shimbiraha ku baasaysanayay wuxuu malaynayaa in shimbirkaanu uu sabab yahay ama calaamo uu yahay malahaasna maaragtay usuushii caadiga ahayd ee ku dhisnayd dareenka iyo aragtida wax maaragtay ay fasiri karaan ma aha marka waxay noqonaysaa yani inuu ku tadayunay arrintaas uu ka diin dhigtay shirkigu meeshuu ka imaanay waa taas markaasuu sheikh wuxuu ka hadlay waxyaabaha ka dhexayn kara baasaysiga iyo yani malaynta oo tafaawulka wax la yidhaahdo wuxuu ka hadlay marka shiikhu الرقعة وهدنا كهذا معناه هو طفكة واحد صومالي يقانان عبد الله بن مسعود حديث وريي وحول ان الرقى والتمائم والتوالى تشرك يعني وحن اسكتوفك اه ولكن عن شرعي وافق سنين iyo maaragtay qardhaasyadan la xiranayo iyo xirsiyada iyo waxaan madiidada la yiraahdo oo ninkiina naagta lagu jeclaysiinayo naagtiina ninka lagu jeclaysiinayo oo loo qoraayo intuba wada shirki buu yiri rasuulka sal alla slam markuu xadiidkaas sheegaa islaantiisii waxay ku tiri oo maxaa saasu leedahay aniga isha ay xanuuni jirtay markaasaan hebel oo yahuudi u tegi jiro markaasuu igu tufaa markuu igu tufana waa ii raysan jirtay markaasuu yidhi innamaa daaliki camalu shaytaan shaytaanka camalkiisi waayuu yidhi taas kaana yankusuhaa biyadihi ama yanxasuhaa biyadihi macnaha fartuu kaa gelin jira isha faidaa araqaytiha kafa canha markaad maarata tufid asaga ka dalabto yuu maaragtay ka joogsadaa marka uu kaa dhaafayaa ishu inuu farta kaa gelin waxaa kugu fillayd buu leeyahay inaad tiraahdo sida rasulka sal uu dhihi jiray adhib ilba's rabba annaas rabbigii dadkow dhibka iga tegsii ishfi wa anta shaafi icaafi adaa wax caafiya laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqama caafimaad aan wax jirraa ka tegaynin taasaa kugu fillayd sida imaam axmed uu wariyay abu daawuudna u wariye isagoo maarata mukhtasara ibn maajana u wariye calaa kulli xaal yani xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid buu leeyahay oo shiikhu uu ku dheeraaday sheegiddooda oo maaragtay mustadraga iyo kayrkiisba uu ka soo naqliyey marka xadiidka maaragtay qays qays ibn sakan can ibn mascuud uu ka werinayo waa saxiix buu leeyahay shiikhu laa maqmaza fiihi wa baqiyatu riwaayaati shawaahidu qawiyatu wacawaadidu yablugu biha alxadiidu gaayat asixa yani saxnimada meesha ugu dambaysa waa gaarayaa buu leeyahay shawaahidaas iyo haddii la fiiriyo calaa kulli xaal tufkigu marka uu ka hadlay marka wuxuu leeyahay axaadiista qaarkeed baa maaragta tufki sheegaysa tufidii in maaragtay shirki ay tahay qaarna ogolaanshay sheegaysa wuxuu leeyahay marka waxaa lagu fasirayaa buu leeyahay in tufidu ay saddex qaybood u qaybsanto qaybta koowaad waa in kitaabkii alle iyo xuskii alle iyo baryadii alle wax lagu tufo alla waxyaabahaas oo alla u idmay taas waa iimaan waana wax xaq ah laakiinse qofka muuminka waxaa munaasab u ah inaanu dad kale weydiisan inay ku tufaan asaga sida marka fasalka ducaa laga sheekeynayo aan kusoo marnay buu leeyahay qaybta labaad waa maxay waa tufid ay ku dhex jirto waxaan allah ahayn oo la weyneynayo haddii marka waxaas xujo ay maaragtay xujo ay leeyihiin oo maarata daliil sharciga loo hayo kitaabkii uu caddaynaayo iyo sunnadii waa tii hore oo kale waa la ogolyahay haddii kale shirki bay noqonaysaa qaybta saddexaad waa maxay oo tufidi ah waa wax maaragtay hadal carabiya ah oo weyneyn iyo ammaan iyo toban aysan ku jirin hadduu qofku marka ictiqaad in hadalladaas iyo kelmooyinkaas iyo erayadaas ay raad leeyihiin raadkaasoo cuskanaya arin qarsoon oo haybi ah sida ruuxaaniyiinta iyo jinnigii iyo xidigihii iyo wax la mid a waxay arrintu maaragtay la mid noqonaysaa waa qaybtii labaad oo kale oo macnaha waa shirki hadduuse qofku aanu arintaas banaynaynin arinkaas marka waa mushtabih waxaana maaragtay wanaagsan buu leeyahay shiikhu in maaragtay la diido arinkaas oo aan lagu dhaqmin qardhaastii iyo xirsixiridii wax noocaasoo kale shiikhu marka u gudbay marka qardhaastii wuxuu ku sheegay inay tahay maaragtay kharaza waa aleel gaar ah waana wax mamnuuca oo aan marnaba la ogolayn culamada qaarna waxay yidhahdeen wax alla wixii laga rabo nacfi laga rajaynayo oo la isku xiro yaaba xersi iyo qardhaasti la diidanaa ah wuxuu soo arooriyey shiikhu marka aathaar salaf ka sugnaatay oo inay maaragtay necbaan jireen ay diidi jireen waxaan qardhaasta la yidhahda iyo xersiga ama qur-aan ha lagu qoro ama yaan lagu qorin qaarkoodna way kala saarsaareen waxay yidhaahdeen wixii qur-aan iyo ducaa ah waxay leeyihiin haddii maaragtay dhibaatada intaanay dhicin ka hor la isku xiro waa maarata tamiimadii la diidanaa waaye waa xirsiga la diidanaa ama qardhaasta haddiise marka dhibku dhaco kadib la xirto wax dhiba kuma jiraan bay leeyihin maadaama ay wixii qur-aan iyo duca ay yihiin caaishaana laga wariyay wax saas oo kalea marka sheikhu wuxuu leeyahay kutubtan maarata cazaa'imta iyo maarata cawida iyo ka sheekaynaysa badankeed wuxuu ku leeyahay shareecadu waa khilaafsanta buu leeyahay qaar fara badan oo kamidana waa gaalnimo cad iyo shirki cad baa ka buuxa buu ku leeyahay فصل كله وحوس سمي شيخ مديدة وحلا يراهد يسحك وشاكينا حديث كم مسعود أو شيخ أتولى الشرك يسوع أروري فهو حناكت من إنك يسكت على سين يسوى سحري غير كيسة هدي إنك يسكت على سين يسوى حن عاد وكدر سنين أو يعني أو يعني يسكو معرفة تيرين هيا يعني حوك قرصون تفصيل بما شاكو جرا هدي حج الله هي أو على معرفة إنه أقولي هي حج الله هي استعرين كاسوا أوكي هدي كلاسة وحي كمين نقاني سام مديدة وحل سمارة تقانو ama tiwala waxaase soo aroray buu ku leeyahay oo la ogol yahay in maaragtay alla ay bariso islaantu maalan ama ninkuba wax aan bidco iyo khuraafaad iyo aysan la soconin oo daacada allana la badiyo salaadii soonkii wax noocaas oo kala de markaas marka alla umuurahada waa kuu sahlaa haddii rabto ninkeeda alla inuu jeclaysiiyo saasay ku heli kartaa wixii marka aan xujo loo haynin madiin madiiday noqonayan marka waana shirki sababtoo ah waxaa ku guda jira isdullayn la isdullaynayo iyo khuduuc la khuduucayo oo lagu doonayo nacfi qarsoon oo allan xujo aan usoo dejin shaytaan oo la ateeca bay noqonaysaa arrintaas iyo maaragtay kuwii cazaa'imta samayn jiray oo xirsiyada iyo ka shaqayn jiray wax noocaas oo kale ah iyo maaragtay kuwii cajuuzooyinka waxaas oo kale ka shaqayn jiray ibn xajar haytami buu marka wuxuu ka soo naqliyay in sixirku haddii uu ku jiro alla waxaan ahayn inuu la caabudayo ama la ictiqaadinayo inuu leeyahay saamayn oo iskiis uu leeyahay ama sixirka uu ku jiro in nebi maaragtay wax laga sheego ama yani naqsi lagu tuhmo ama malag ama saaxirku uu ictiqaadiyo in sixirka uu bannaan yahay gaalnimo bay noqonaysaa leeyahay ibnu xajar alhaytami iyo riddo diinka laga baxa ahlucilmiga sidai uga hadleen marka sixirka iyo saaxiriinta iyo marka uu ومارتي مارتي سو اروريي شيخ معلمنا وذاك كتاب كالف كتاب العباده وذاك الفنا ارمها قاركود waa ku niqaashay ibn hajar marka wuxuu sameeyay fasal dheer oo uga hadlay sixirkii iyo in dadka la baro iyo barashadiisa iyo wax noocaas oo kale ah kadib wuxuu u gudbay alla waxaan ahayn in lagu dhaarto wuxuu soo arooriyay shiikhu axaadiistii maaragtay ka hadlaysay الحلف بغير الله يسوى أروري iyo kafaarada uu leeyahay qofkii allah waxaan ahayn maaragtay ku dhaarta marka axaadiista maarata xalif bikayr illaah sheegaysa waxaa ka mid ah kii uu maaragtay abu daawud dayaalisi u wariyey oo uu maaragtay ka warinayo ibnu cumar wuxuu leeyahay nin baa weydiiyey can rajul yaxlif bilkacba nin ku dhaaranaya kacbadii bal ka warran baa leeyahy markaasuu wuxuu laa taxlif bilkacba ha ku dhaaran kacbadii walaakin yaxlif birabbi lkacba rabbigii kacbada abuurtay ku dhaaro فإن عمر كان يحلف بأبيه بولي مرك عمر بقى حكود أرتي مر أبيهيس مركز رسولك وحكود صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك قفكي الله وحنين كود أرتا شركي بكود أرتا مركز الشيخ معلم وحولي حديث كاس اه وسند على شرط الشيخين أهلا كنز علا بولي بولي على كل حال اه وأنصح ذي لفظيا معناها من حلف بغير الله فقد أشرك لكن حديث مركز صحيحين كجرت حكمنا من حلف فقال في حلفه باللات والعزى اللات العزى وكل أرنايا يعني كل أرتي وليه فليقول لا إله إلا الله يقول رسولك صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم باوري سيح مسلم وحكو جري لا تحلفوا بالطواغي طواغي ده كل أرنينا ولا بآبائكم أبيالكينها كل أرنينا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله وحودا كريه بايا إن تكون دارتان أبيالكيس من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قفيني دارنايا allah ku dhaarto ama ha iska aamuso xadiidka isagana bukhaari iyo muslim baa wariye marka shiikhu arinkaas waa uu maarata adkeeyey wuxuuna leeyahay qofkii aan jaahil ahayn halmaansanayna oo alla kheyrkiis ku dhaartaa diinta waa ka baxay buu leeyahay oo bukhaari macnaha baab baabaynta uu sameeyey saas baa laga fahmayaa buu leeyahay oo wuxuu soo daliilsaday maarata min xadaf baqila faqada sharka xadiidka cumar marka yani muxuu ahaa bukhaarina saas kulma aaminsan yahay laga fahmayaa buu leeyahay marka qasamkii uu marka sheikhu si rasmi oo xeel dheer uga sii hadlay waxaana qasadka laga leeyahay idanta laga leeyahay tahay adkayn yamiinna waxaa loogu magacaabay gacanta midig baa laga soo qaatay oo xoog lagu fasiraayo ama maarata gacanta waxaa lagu fasiray yamiin oo quwa laga wado ama gacanta midigeed oo marka ay maaragtay muxaalafo samaynayaan xilifkii maaragtay ay samayn jireen waqtigii jaahiliyada ay labada gacmood isgelin jireen marka adkayntaa waxaa laga faa'iideysanayaa oo qofku wax adkaynayo marka uu dhaaranayo qofkii dhaaranayay ictiqaad uu ictiqaadsan yahay ama dadku ula hadlayo ictiqaadsan yihiin dadku qofki lagu dhaaranaya inuu qofkaas lagu dhaaranaya uu leeyahay awood qarsoon marka ku dhaarashada lagu dhaaranaya maxay noqonaysaa in asaga laga dhigo nin kafiila ama maaragtay shaahid oo marag ah qofkii dhaaranayay in aanu maaragtay ballankii ka bixin oo aanu been sheegin qofkii marka loo dhaaranayay dhaarta wuxuu ku kalsoonaanayaa marka uu marka qiyaasayo in qofkan dhaaranaya uu weyneynayo kan uu ku dhaartay oo uu ka cabsanaayo maarata awooddiisaas qaybiga ah oo qarsoon marka wuxuu shiiku marka ka hadlay waa abiihi iyo abiika iyo dhaartay waxa noocaas oo kale axaadiis qaarkeed ku soo aroortay oo uu leeyahay marka waxaa raajixa in macnaha xadiidka lagu soo daray macnaha yani muqxam ay macnaha ay yihiin oo waawulqasamku wuxuu ku leeyahay damiir ma gasho marka maadaama aysan damiirka gelaynin buu leeyahay ab iyo in la keeno wahiil lama dhihi karo mogto abihi marka saasa loo keenay buu leeyahay baacid kaloo macnawiya jira buu leeyahay oo ah in la fogeynaayo in ismoodsiin la ismoodsiinayo weynayn sababtoo ah waxaa la moodayaa buu ku leeyahay dadka lala hadlaayay in la weyneynaayo sababtoo waa muslimiin laakiin aabbayaalkooda mushrikiinta ah inaan waxba la weyneyn waa loogayahy marka waa abiika iyo haddii la yirahdo wax mushkilaa ma lahu leeyahay waa weyn kadib marka lacamri iyo lacamruka iyo lacamrullaahi iyo waxaasoo kale uu ka hadlay tafaasiil fara badanna waa uu ka sheegay marka kitaabkii kulley adugu badankiis waa la helo waxaa la dhihi karaa boqolkiiba maaragtay sagaashan iyo shan waxaad moodaa in kitaabkii la hayo waa dhici karta qaybo yarbaa ka maqan laakiin madmuunka iyo mawduucaadkii uu guud ahaan shiikhu ka hadlay waa inahaas baab dambeeyo ugu dambeeyaa jira oo uu leeyahay baabu qowli maa shaa allah wa shita uu leeyahay baabku intuu qoray yani dadku marka ay yidhaahdaan wixii alla doonay adiguna aad doonto oo xarfu cadaf la isticmaalayo yuu rabay inuu kolley ka hadlo laakiin anagu wixii ka dambeeyey marka ma aanan arag soo koobiddii marka mawduucaadkii kitaabkaasna intaasaan ku soo koobaynaa allah nagu anfaco waxa aan maqalnay wixii aan gefnayna allah maarata naga cafiyo wabillahi towfiiq